gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne mustaf cismaan maxamuud ayaa ku booriyay ardada sanadkan ka qalin jabinaysa dugsiyada sare iyo kuwa dhexe inay ku dadaalaan siday uga midho dhalin lahayeen imtixaanka ay geli doonaan wasaaradaha waxbarashada hirshabelle iyo tan federaalka ayaa imtixaanka qaranka iyo kan dugsiga dhexe qaadi doonta bilowga iyo dabayaaqada bishan juunna gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne mustaf cismaan maxamuud oo la hadlay rediyo beelo ayaa ugu baaqay ardada inay ku dadaalaan muraajacada casharadii ay qaateen si ay guul uga soo hoyaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiga dhexe dugsiyeedkan imtixaanka shahaadiga ah waxaan kula dardaarmayaa ardaydaas inay dadaalaan juhdigii ay soo bixinayeen sarooyinkii inay laba laabaan maxaa yeelay imtixaanka markuu soo dhow yahay waa in aada badisaa akhriska ka jawaabidda su-aalaha oo ardayga asaga iyo ardayda kale oo walaalihiisa ay iskaashtaan ay carshadana si fiican u akhriyaan ay u diyaar garoobaan imtixaankaas iyagoo oo weliba duruufo adag wax kusoo bartay haddana waxaan leenahay bal insha allahu tacaala imtixaankaas waa ku guuleysanaysiin waana imtixaan iyaga ay u horeeyaan meehe ardaya hortood ka gudubtay waxaan kula dardaarmayaa ardayda imtixaanka magaca imtixaanka yahay oo markii imtixaan la yiraahdo waa haddii lagu weydiiyo naftaada hadii wax lagaa weydiiyo ama jirkaaga wax kamid hadii wax la weydiiyo waxaa laga yaabaa inaad qalqasho oo imtixaanka sidiisa uu iska argagax yahay laakiin waxaan leeyahay isdejiya insha allahu tacaala waad baasaysaan hadduu ilaah yiraahdo kaalimaha horena waad geli doontaan sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne mustaf cismaan maxamuud ayaa uga mahad celiyey waalidiinta macalimiinta iyo maamulada iskuullada juhdiga ay geliyeen ardayda waxaa kaloon hambalyeynayaa waalidiintii ardaydaas ku soo dadaashay hiil iyo hool la garab taagneeday iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ubadkaas aada wax soo barteen dhaqaale aada ku bixiseen isagana mid dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa anfaca inuu ka dhigo oo wuxuu bartay wax nacfila ay noqdaan ee birrina ummadda uu ku anfaco maamulayaashii iyo macalimiintii ardaydaas ay iyagana waa soo barbaariyey oo waalidkii labaad ah iyagana waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo dulqaadka iyo sabarka aada soo samayseen xilliga lagu jiro oo aan ognahay iyo weliba hadda baraha bulshadii oo si saa-id loo isticmaalayo ardaydii oo teleefon nooc ay kala duwan wato maamulayaashana sabarka ay muujiyeen iyo dulqaadka ay u muujiyeen iyo xilliga adag ay ardaydaasi wax ku baratay waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin macalimiinta iyo maamulayaashaba dhammaan marka intii ka qeyb qaadatay waxbarashada ardaydaas ilaahay ha ka abaalmariyo ardayda magaalada beledweyne iyo guud ahaan dalka ee sanadkan ka qeybgalaya imtixaanka dugsiyada sare iyo dhexe ayaa hadda bilaabay muraajacada casharada ay qaateen si ay guul uga soo hoyaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiga dhexe